إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo kala duwan ka fuliyey fariisimo askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin jubbada hoose baay banaadir iyo shabeellada dhexe madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka hadlay dhaqanxumada ciidankiisa iyo dilalka iyo dhaca ay u geysanayaan dadka rayidka ah maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeeg waxbarasho gaarsiiyey degmada kuntunwaarey ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose dowladdiin ayaa loo qabtay dadka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe beeraleyda ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka sanaag ayaa ka hadlay caqabado ka haysta dhanka beeraha sake qaybin ayaa laga sameeyey degmada tieglow ee gobolka bakool maamulka e c c khaatumo ayaa kan puntland u diray dignin adag موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhawaada dhegeystayaal warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo kala duwan ka fuliyey fariisimo askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin jubbada hoose baay iyo shabeellaha dhexe haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalo ka fuliyey gobollo dhaca koonfurta soomaaliya rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buulaxaaji oo hoostaga magaalada kismaayo waxaana dagaalkaas lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dhanka shabeellada dhexena rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay madaafiic ku garaacay xera ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin deegaanka elbaq tiro madaafiic ah ayaa ku hoobatay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ma ahan markii ugu horreysay oo madaafiic lagu garaaco ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan deegaanka elbaq dhanka gobolka baay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed gaarigan ciidamadu saaraayeen islamarkaana qaraxa lala egtay ayaa ku socdaalayay gudaha magaalada baydhabo dhanka gobolka banaadirna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku socdaalayay xaafadda oodweyn ee degmada dayneyle ee magaalada muqdisho welina faahfaahin kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la-eg yahay madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ka hadlay dhaqanxumada ciidankiisa iyo dilalka iyo dhaca ay u geysanayaan dadka rayidka ah sida warkaasi uu ku faahfaahinayo zakariya cumar isagoo la hadlayay saraakiil ka tirsan ciidamada biliiska madaxweynaha dowladda federaalk ayaa wuxuu tilmaamay dhaqanxumada iyo dhibaatooyinka joogtada ah ay askartiisa ku hayaan bulshada magaalada muqdisho wuxuu xusay in askartiisa adreyska iyo magaca ay wataan ay ku dhibaateeyaan bulshada isagoona sidoo kale tilmaamay dhaca iyo dilalka bareerka ah ay askartiisa u geysanayaan dadka rayidka ah xasan ayaa intii uu hadlayay waxa uuna soo hadal qaadin waxqabad xumada ah askartiisa waxaana arrintaas ay tilmaamaysaa sida dadka qaar ay rumaysan yihiin in madaxweynaha dowladda federaalka qudhiisa uu raalli ka yahay dhibaatooyinka ay geysanayaan askartiisa maadaama uusanba soo hadal qaadin waxaqabad la xusi karo oo ay askartiisa u qabatay bulshada marka laga yimaado in si maalinla ah ay dhibaatooyin ugu geystaan bulshada laakiin haddii uu raran yahay ou qalab ku raran yahay oo muwaadinka uu difaacaya oo maxaanku radaa jaaga dharbaaxaya oo kii meel ku laabnaay wuxuu haysta u ka qaadanayo oo kii kaleo muwaadinka xagga lagu dhibaya hadduu u jeedo iska sii jeesanayo taleefonkiisa iska haysto ama uu tigtok ku mashquulsan yahay qalabku uu xambaarsan yahay macna kuma fadhiyo waxna ma taro waxna maaha waxaana warkan ka soo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka oo quusa ku reebay dhibanayaasha weli la nool dhibaatooyinkii ay u geysteen askarta dowladda federaalka kuwaas oo ay rajadood u ahayd in mar un ay heli doonaan cadaaladda ay raadinayaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeeg waxbarasho gaarsiiyey degmada kuntunwaarey ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose warbixinta warkaasi cabdifataax faarax ayaa soo gudbinaya maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa manhaj waxbarasho geeya degmada kurtuwaare ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose manhajka oo ah dugsiga hoose iyo dhexe ayaa noqonaya manhajka rasmiga ee degmada munaasabad ka dhacday kurtuwaare oo manhajka lagu shaacinaya ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socda maktabka culimo waxgarad macalimiin iyo arday sheekh cumar xayaakala iyo sheekh mukhtaar abu muslim oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa waxay ka hadleen ahmiyadda ay leedahay waxbarashada iyagoona waalidiinta ugu baaqay in caruurtooda uga faa'iideeyaan waxbarashada barbaarinta iyo tarbiyeynta caruurta ayay sidoo kale culimmadani ka hadleen iyagoona soo qaatay taariikhda dadkii wan wanaagsanaa ee dunida soo maray uguna horeeyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam dad macalimiinoo tayale meel kale ha laga keeno oo carruurteena tajwiid ugu dhigta muddo yaroo kooban xataa haddii wax kale la waayo hal macalin oo carruurta alqiraa'atu walkitaabati inoo barhol kor aan keenno ilmuhu markuu alqiraa'a walkitaaba uu ka dhismo waxna uu qoro waxna uu akriyo rag badanoo akaademiyiin oo wax soo barashada kusoo dhex jiraan ku jirtay kolkaa kadib qur-aanka halli goor qur-aanka igu dhighan yidhahdo laakiin qur-aankan waa inuu nudqi ugu saxan yahay macallinka laftiisana muctaqadkiisa uu saxan yahay qur-aanka marka uu dhammeeyey xarumaha gaalada ha isaga dirin madaariskii wilaayaadka dhexdooda yaallay baa meel kasta yaalla barwaa qaataan annagu meeshaanu ka nimid wax qalbigu ku qabo baad arkaysaa fii kulli yom waxaa leeyahay xaflad baa joogto qur-aanka intaasaa ka qalin jabisay xaflad baa taalla dugsi dhexaa soo baxay xaflad baa taalla dugsi saraa qalin jabinaya xaflad baa taalla jaamacadii waa bandhig soo samaynaya yacni waxaa annagu aan aragnay qaybteeda inaad carruurta u diyaarisaan oo wax isku darsataan oo diintii iyo khayrkii aad ka tashataan si ilmihii mustaqbal loogu helo wanaagsan waxyaabaha laga maarmaanka ay ku jira idan carruurta waxaynu ilaalinaa tarbiyada ka mid a rufaqada ay la socdaan aan gaarhka ka helnay yuu ilmuhu la saaxiibaa wakhtiga xagguu ka bixiyaa muxuu haweeyaa muxuu dare muxuu daawadaa muxuu fiirsadaa arrimaha haddaadan mutaabacayn dugsi baan ku daray waana koriyey waana arad bixiyey ciiddana si fiican baan u cudisiyey laa laa laa taasi tarbiyada kaliya inta ka mid a cilmiga aduu aduu dan kugu aday adaa adaa ka faa'iidaya marka ugu horaysa adaa ka faa'iidaya adaa maxaan ku yidhaahdaa ku nacfinaya marka cilmiga ha la barto walaalayaal haddaadan cilmi baranin oo aad jaahil noqoto xataa su-aasha ugu horaysa qabriga dhexdiisa kama jawaabi karti su-aasha ugu horaysa qabriga maxay tahay man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuka hadduusan qofka adduunka intuu jooga uusan baranin muxuu ka jawaabaya wuxuu ka jawaabaya lama arko xataa nabiyllaahi maxamed hadduu garan waayo suuradii nabiyllaahi maxamed baa lasoo hordhigaya sida xadiiska ku sugan sala alla alay wasalam markaas aley ninkaa ma taqaanaa qofka jaahilka adduunyada intuu jooga aan cilmi baran wuxuu leeyahay ha ha ha afkuu kala taagaya markaasaa dube lala dhacaya markaasaa la cadaabaya walaalayaal cilmiga aan barano ardaydii magaaladan ka soo baxday waxaan iska jaamacadaan iska aan ku kulannay dugsiga sare beerahan ku kulannay kurtunwaaren ka nib markay leeyihiin waxay ahaayeen tob dadka ugu sarreeya ugu aqoon fiican bay ahaayeen dhammaantooda ardaydii noocaas ahayd ee magaalada kurtuwaaray ka baxay waxay noqdeen dakaatiray noqdeen waxay noqdeen injineeray noqdeen waxay noqdeen shirkadaha iyo hantiilayaal bay noqdeen aqoontoodiibaa aqoon dhaaftay ilmahoodiibay wax sii bareen kuwii xilligaa joogay kurtunwaaray ee aan goobaha waxbarashada aan tegin oo aan wax baranin waad ogtihiin reer kurtunwaarayow xaalkooda maanta waa sidee
salaadiinta iyo odayaasha kurtunwaari ayaa cod dheer ku soo dhoweeyey baaqah iyo manhajka waxbarasho ee uga yimid xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan waxaan soo qaadnay in iskuulaadkaas aan buuxinno arday yar yar iyo kuwo waaweynba ee ballanta ma nala qaadeenniyo manhajkii wax lagu baran lahaa ama muqararkii kitaabadii waay ayagaa qaatay lacagnauguma aha mashaar mashaarkii oo meesha lagu qaadan lahaa maamulihii iyo macallimiintii mudiirkii kulli ayagaa qaatay gurigii awaluu noo dhisnaa hadduu meel ka yaro xumaado dayacatirka ayagaa qaatay annaga maxaa nalaga rabaa keliya ardayda keliya hooyooyinka maxaa laga rabaa canjeero inay boobsiyaan wakhtiga naloo qabto ha waktigana loo qabtan la ilaaliyo waktiga gelanka hore iyo gelanka dambe mid unbuu noqon ama labadu waa noqon doonaa dadka waa la kala weydaanin waxaana laga doonayaa marka qofka saacaddiisa in cunuga uu ilaaliyo hooyada waa noola sheegay insha allahu nin yar iyo nin weyn waxbarashada waa la weynaado lagama yaraa sideeda bannaanba insha allahu nafta tayda markan ka bilaabo waxbarashadaan diyaarowna waana ballan qaadnay insha allahu ummadda uun ballan qaadnayne idinkaas oo hadda hortaayna taaganaa ka mid ah insha allahu waxaa ballankaad aan qaadnay ina nala qaadiyno sidaa suldhaanka u sheegay insha allahu waa rajaynaynaa beledka awala beled diinaas ahay intaasoo madaaris dugsigaa ka furnaay insha allahu ilaahay idinkiis foomka ay dadku u yeella waa arkaysiin waxaan rabnaa marka ballankii aan qaadnay nala oofisiin kalaamullah iyo kalaamka yunesto kee qaadanayna waa laysbarbar dhigay war kee qaadanaa labada kii allaan qaadanaynaa kii allaanna midigta ku qabsanaynaa qalbiga iyo maskaxdana ku qaadanaynaa kii yunestona waa tuuraynaa waxaa halkaas ka socda iskuul dugsiga waxbarasho waxaa inoo yimi haddaynu markii hore aynu dhaliilaynay macallimiinta waynu ognahay waxbarasha mataa waynu sognah waxba matee ilmaha waa habsaamaya way ku qaangaadhayaan sheekadaasaa lagu hadda waxaa inoo jooga macallimiin laga soo xulay gobolka shabeellada hoose waxaan rajaynaynaa macallimiintaas inta kurtuwaare joogta daaya kuwa xamar aaday daaya tayadooda kuwa hargeyse aaday inay u soo noqdaan ayaan ilaahay ka baryayna oo ay u yimaadaan baan ilaahay ka baryayna sababtoo ah kurtuwaarey waa mid waa dhulkii waxbarashada ugu tayada badan ay ka soo baxeen inuun ha tarbidaysna il macnaa oo tahjuudna unana dugsi hordirna dugsi quraam il dareerna dugsiyaga iskoolal il dareerna iyo jamniya guddi bisin guddahee sagaal midi sagaala midi gaam waashano sig macnaa una addunyo liyan aakhare liyan addunyo liyan aakhare liyan macnaa addunyahadee una wayaashna inun naalahol yaaldhaharan iyo wiidhaskaharan yillaharan inun macnaa surog ilaahayasa teligalayka un tarbiheesnool un hayna iyo habalam qaadnay mushaar qaadhameyshna walaayi mushaar nus ebaamete bulu nus ebaatamere laakin gambaleh wulehee ilaahay agtis yayootay inun hirgelasna oo hana dhaqamna maktabka waxbarasho ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu diiradda saarayaa sare u qaadidda heerka waxbarasho ee bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah iyadoo sanadba sanadka ka dambeeda kobac laga dareemayo waxbarashada wilaayaadka islaamiga ah min dugsi hoose ilaa jaamacadda dowri diini ah ayaa loo qabtay dadka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadda degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe maxamed sheekh ayaa ka warramaya dowladdan oo soo qabanqaabiyey maktabka dacwad ee degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa loo qabtay waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada xaafadda biyooli oo ka mid ah afarta xaafadood ay ka kooban tahay degmada saakow intii ay socotay dowladda waxay ku qaateen kitaabka asaasiyaatuddiin waxayna socotay halbil bulshada ka faa'iidaystay dowladda ayaa gaarayay ilaa iyo konton qof dowladan ayaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee muscab bin cumayr shicaarkeedana waxa uu ahaa kun caaliman aw mutacaliman gebagabadii waxaa kasoo qayb galay culimada diinta islaamka waxaa goobta lagu soo xidhayay dowladda ka hadlay sheekh cabdulle isagoona wax ka tilmaamay fadliga uu leeyahay cilmiga waxa ugu dambeyntii dardaaran u jeediyay ardayda ka faa'iidaysatay dowladda marka meesha waxaan ka qaadanaynaa fadliga cilmiga iska leh marka ha ilaahayna ismugu tilmaamaya wuxuu leeyahay innamaa yakhsha allah min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka baqa dadka culummada oo cilmiga leh ha dadka culummada oo cilmiga leh ha ka baqa sidoo kaleet ilaahay hal istawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ma og yihiin qof wax og iyo qof wax ogeen marka jawaabdu waa may marka hal istawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun qof wax og iyo qof wax ogeen macna ma isleeyihiin jawaabdu waa may marka waxaa nogula baahan yahay marka wixii barani oo nogula macnaha noola sheegay inaan nafteenna ku rabayna oo ku camal falla marka haa nafteenna ku rabayna waxaa la yidhaha alcilmu bilaa camal ka shajarati bilaa haman baa la yidhi haddii geedka cambaha in abuurtay ubaxa murdhel waay maxaa qaybo kugu fadhiya adi haddii cilmi lagu canfi saas waa qaybo kuguma fadhiya marka marka insha allah marka waxaan isdardaarmaynaa waxyaalihii baran nafteen in ku rabayna inuu ku camal falna insha allahu tacaala intaasaan kusoo gebagabaynaa ugu dambeyntii qaar ka mida bulshada xaafadda biyooley ee dowladda ka faa'iidaystay ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waxayna soo bandhigeen waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen iyagoona maktabka dacwada ku codsaday in marar badan loogu soo celeliyo duraadka ceenkaana ah doori socotay muddo bil ah waxaan ku qaadanay casharo aan la soo koobi karin oo oo nooc badan waxaa ka mid ah maahu alwalaa alwalaau xubun in la jeclaado wa nasratullaahi ilaahay diintiisa waa in loo gargaaro walirasuuli rasuulka waa in la jeclaado walilmu'miniina mu'miniinta waa in la jeclaado waxaa kaloo ku qaadanay oo ku xigto maahu albaraa albaraaw huwa albuqdu waa in loo caroodo alcadaawatu waa in lala colayto min alkaafiriina gaalada iyo walmurtadiina murtadiinta walmunaafiqiina munaafiqiinta marka ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan wax badanaan ka fahnay walaayada degmada saakow waxaan ka codsanaynaa ilaahi baa ku mahadsan subxaanahu watacaala in badan isha maxallaha ay soo dadaaleen waqti badanna way soo bixiyeen waxaan ka codsanaynaa dowlaadka noocan in badan inagu soo celceliyaan mar kasta cabdisalaam qaasin muddo bil ah maxaad ka faaideen wax badan oo diin ah waxaana wala qabtay kutubka la yihahda asaasuldiin ayaa cashiro badan nogula faa'iiday iyo usuul thalaas waxyaabahaad ka faa'iideen wax ka mid a miino akhrin kartaa nacam waxaan ka faa'iidnay waxa weeye waa limaada khalaqana allah ilaahay muxuu noo abuuray licibaadati cibaada ayuu ilaahay noo abuuray n linacbudahu keligiis in la caabudo walaa nushrik an loo shirig yeelin bihi aan la shiiyaan n qolka alla ayaa u daliila wamaa khalaqatu ljinna walinsa ila liyacbuduun ayuu ilaahay leeyahay ilaa jini insi wax kale uma abuurin ila liyacbuduun ana yacbudan buu abuuri leeyahay waxaana loo qabtay xaafadda biyooley gaar ahaan masjidul badar ayaa lagu qabtay dowladda waxaa kasoo qayb galay odayaal oo aniga ka kow ahay ilaa dhalinyaro ilaa caruur yar hataa ciyaal ay ku jiraan oo saqiira waxaan ka codsanaynaa walaayada gaar ahaan degmada saakow dadka ee dowladda noo qabtay qaybaheeda walaayada kala gedisan waxaan rabnaa in dowladda naloo soo celiyo mar kale weliba mar kastaba naloo soo celiyo intaan noolnahay maktabka dacwad ee degmada saako ayaa marar badan bulshada u qabtay dowraad noocaan ah oo dadka sare loogu qaadaya aqoontooda diineed xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo wajahaysa gaashaanbuur ay ku midaysan yihiin dowlado badan ayaa gacan kula dagaalamaysa isbahaysiga uu hogaaminayo maraykanka iyadoona gacanta kale wax uu qabanaysa bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah beeraleyda ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka sanaag ayaa ka hadlay caqabado ka haysta dhanka beeraha warkaasi waxaa ka waramaya cabdalla mukhtaar beeralaydan oo ku dhaqan deegaan lagu magacaabo dowli oo ka tirsan gobolka sanaag ayaa ka hadlay dhibaatooyin kala duwan oo ay ku wajahayaan beerahooda oo ah kuwo ay ku dhiban yihiin dalagyada ay beeraan waxa ay sheegeen in ay u baahan yihiin in loo sameeyo biyo xireen sababo ku aadan daadadka oo u nugul deegaanka kuwaasoo ay horeyba u saameeyeen dalagyada halkaasi ku yaala beeralaydan ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay wadaagaan hal ceel oo ku yaala deegaanka iyagoona awoodi waayey inay howlgeliyaan ceelal ku yaala halkaasi dalagyada kasoo go-a beerahan ayaana u suuqgeeyaan degmooyin iyo deegaano kale oo ku yaala mandiqada dhulka ay ka taliyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka jira dib u dhac iyo horumar la-aan waxaana ugu wacan sida marar badan la sheego maamulada oo ah kuwo aan ka turjumaynin bulshada dhaqankeeda horumarkeeda diinteeda iyo dadnimadeeda sanad weliba dowladda federaalka ayaa kaalinta koowaad ka gasha musuq maasuqa adduunka zaka qaybin ayaa laga sameeyey degmada tieglow ee gobolka bakool waxaa ka waramaya cali aadan wilaayada islaamiga ahaa ee gobolka bakool ayaa dad masaakiin iyo fuqaro isugu jiro u qaybiyey sakada xoolaha iyadoo goob degmada tieglow ahaa bulshada isugu keenay dadkan ayaa xoolaha si nidaamsan loo qaybiyey iyadoo qof walba uu xoolo mutaystay uu qaadanayay markii magaciisa la yeeriyo qaar ka mid ah dadkii la siiyey xoolaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay tirada xoolaha la siiyey iyo sida ay ugu faraxsan yihiin magay cabdi ali isaaq deegaanka dhanaaw geega degmada tiyowlow zeki hoolo ee lankiiba afarnaf lankii nasiiban halona gaala haloo hay aan hadda afarnaf iringa nasiiban hale makatara galaan wilaayada islaamka ka mahadsan insha allahu galantiya kor allah kuweela daalada hoose alle ignaga waayo ay sheegay lan afarnaf iringa hadda inta ku hali faarhadiis lanla kooba korba leh alxamdulilah suma alxamdulilah mar kale waxaa doorka kale laysii haaniyo hayn walaa kadar simi haan hobla kadaro insha allahu may rajeey dagadan dagada inaan dhow yaa rajee haa madajahidiin galantiya kor allah kuweela gaalada galantiya hoose allah dhig sanadkan sanadsey banjabuur anil kaga aadoo faday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم أسامة دمدة تيغلو رو سكينة نيجيبي أفرنيف اللي سي إيد إيدا وانك فرح سنة مسلمين تقول الله سي قال دي لاي نوجيبي وانك وينبانا يعني تكينبانا نيل سياي marka eed iyo aan faraan farhaday walaha koo korme ninkan oo ka mid ah dadka ka faa'iidaystay qaybinta xoolaha ayaa allah u mahad celiyey isagoona u duceeyey mujaahidiinta xasan shariif dhanaaw iringa la qeybiyohay walaayada islaamka iringa qeybiyohay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay aan ka mahadayna walaayada aan ka mahadayna insha allah weli cadowgana dhaba afar neef iringa laysii ilaahay idin sheeye ducaayni walaayada gacanteeda kor allaha ka dhego cadowka allaha noo reeba hadduu kor bidig mala siin geeki in korayto faradday eedeeda aan korayto eed aan faraxsana alxamdulilah rabbilcaalamiin walaayada mahadle ilaaha mahadle gaalada allaha jebiyo hangoorbare allah ka tareego alla hanoo gediyo ilaahay qalbashii ha kubi wadankaanu muslimo maxamed dheere deegaanka inta eeglu sekada howla afar neef alisiye waa maxasintiin mujaahinteeda kumaad nagana aadan ali maxamed gudo tiyeglo tiyeglo mayna dhiibiyoha aragdi zakawaad yana ka dhiibiyoha walaayada islaamka ya ka dhiibiyoha afar neef eringa haa waynka ducaay jiil iyo arday gaalada ilaahay ku garsay yaanka ducaay markal malisiin imadkiinkorreytuhay degmada tiyaglow oo ka tirsan gobolka bakool ayaa ka mid noqotay meelaha ugu horreeya ee laga qaybiyey sakada xoolaha maamulka e c c khaatumo ayaa kan puntland u diray dignin adag cabdifataax faarax ayaa faahfaahinaya
maamulka la magac baxay s c kaatuma ayaa waxa uu ka hor yimid tallaabo uu qaaday maamulka la baxay puntland kaas oo uu ku sheegayo in dhul ka mid a dhulkan uu ka tirsan yahay maamulkooda sida uu sheegay maamulka kale maamulkan deegaanada uu ka arrimiyo oo kol hore uu ka arrimin jiray maamulka somalilan oo dagaal ay uga saareen ayaa haddeer waxaa soo ifbaxaya khilaaf dhuleed oo soo kala dhex galay puntland najiib barqadle warsame oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay s c kaatuma ayaa waxa uu xadgudub iyo meelka dhac ku tilmaamay in maamulka la baxay puntland uu sheegto qaybo ka mid a dhulka ay ka armiyaan waa waxaan sinaba loo aqbali karin in maamulka aan deriska nahay ee puntland uu sheegto dhulka dowladda s c kaatumo qaar ka mid ah waa xadgudub iyo meelka dhac dowladda s c kaatumo ay uga digayso maamulka puntland ayuu yidhi wasiirka warfaafinta s c kaatumo najiib barqadle warsame wasiirkan ayaa si kulul uga hadlay ugana digay hay-adaha arrintani ka qayb qaadanaya waxauna sheegay inay ka fogaadaan wax waliba oo keeni kara khatar amni oo ka dhalan karta muran dhuleed wuxuuna xusay in s c kaatuma ay diyaar u tahay inay difaacato dhulkeeda iyo dadka degan deegaanada ay ka armiso warkan ka soo yeeray wasiir najiib barqadle warsame ayaa ku soo beegmayay iyadoo maamulka puntland ay qorsheenayso inay ka hirgeliso qaybo ka mid ah sool iyo cayn mashaariic ay ka heshay dowladda jarmalka taasoo ay fulinayso hay-adda yunisef soomaaliya ayaa waxaa ka jira maamulo badan oo shisheeyuhu ka hirgeliyey dalkan si isaga hor keeno bulshada una abuuro qabyaalad lagu kala geynayo dadka soomaalida ee walaalaha ah taa ujeedkeeduna yahay qaybi oo xukun warkii idaacadda alfurqaan waa naga intaa